إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada warka madaxdiisii askar ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ayaa ku dhintay howlgal mujaahidiinta ay ka fuliyeen gudaha magaalada kismaayo haweeney ka tirsan baarlamaanka maraykanka ayaa donald trump ku eedeysay inuu yahay keligii talis bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa si adag ugu soo horjeestay qorshe cusub oo ay dowladda federaalka dhaqaalo uga raadsanayso dadka rayidka ah askari ka tirsan dowladda federaalk ayaa si bareer ah magaalada muqdisho dhaawac culus ugu geystay wiil dhallinyaro ah iyadoona ehelkiisa ay dalbadeen cadaalad gudoomiyaha magaalada jigjigo ugu magacaaban maamulka xabashada ka dhisatay dhulka soomaali galbeed ayaa xadgudubyo kala duwan ka wada magaaladaas ciidamada itoobiya ee maamulka oromiya ayaa mar kale weerar ku qaaday degmo ka tirsan gobolka liibaan oo ka tirsan dhulka soomaali galbeed qodobka dibadda donald trump ayaa la filayaa inuu dalkiisa ka saaro ka mid ahaanshaha waxa loogu yeero golaha xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن haatanna dhegaystayaal warkii oo fidsan askar ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ayaa ku dhintay howlgal ay mujaahidiinta ka fuliyeen gudaha magaalada kismaayo xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay howlgal ka fuliyeen gudaha magaalada kismaayo waxaana lagu dilay howlgalkaasi laba askari oo ka tirsan ciidamo ka tirsan kuwa maamulka jubbaland gaar ahaan kuwa gaarka ee loo yaqaan special forces haweeney ka tirsan baarlamaanka maraykanka ayaa donald trump ku eedeysay inuu yahay keligii talis warkani farxaan cali cabdulaahi ayaa ka waramaya ilhaan cumar oo ka mid ah baarlamaanka dowladda maraykanka ayaa waxa ay eedeymo u jeedisay donald trump oo ah madaxweynaha cusub ee dib loogu doortay hogaaminta dadka ameerikaanka ah ilhaan ayaa waxa ay trump ku eedeysay inuu hayo waddada keligii talisnimada uusan doonayn inuu dadka wax la wadaago arrintaas oo ay ku tilmaantay mid halis gelinaysa dalka maraykanka maalintii ugu horreysay ee xilhayntiisa ayay tilmaantay inuu trump ku kacay qalad ka dhan ah dastuurka u deggan maraykanka uuna samaynayo falal ay musuq maasiqnimo ku dheehan tahay ilhaan cumar iyo donald trump ayaa waxaa horey uga dhexeeyey weerar xagga afka ah oo ay isku hayeen waxaana mudaxileedkii hore ee trump ay labadan dhinac isla soo mareen xaalado adag iyagoo marar badan dhaleecayn hawada isku mariyey hadalkeeda ayaa kusoo beegmaya xilli madaxweynaha la doortay ee dalka maraykanka donald trump uu horey u sheegay in uu qorsheynayo in militariga maraykanka uu isticmaali doono si uu u fuliyo masaafurinta dadka sharci la'aanta ku soo galay maraykanka oo ay ku jiraan soomaali tani ayaa muujinaysa in mar kale ay iswajihi doonaan trump iyo ilhaan oo mudaxileedkii hore la xasuusto halka uu gaaray dagaalkoodii siyaasadeed welina waxa ay u muuqataa in arrintu sideedii tahay bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa si adag ugu soo horjeestay qorshe cusub oo ay dowladda federaalka dhaqaale ugu raadinayso dadka rayidka ah cabdulkhaaliq macalin cabdiweli ayaa warkaani faahfaahinaya bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa si adag ugu soo horjeestay qorshe cusub oo ay dowladdu federaalka dhaqaale uga raadinayso dadka rayidka ah awaamir ka soo baxday maamulka gobolka banaadir ee dowladdu federaalka ayaa waxa ay ku sheegeen inay lacago ganaaxa ka qaadi doonaan dadka ku saxrooda ama ku kaadiya derbiyada muqdisho dadka ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa waxa ay sheegeen in tani ay ka mid tahay mashaariicda faraha badan ee ay dowladdu federaalka ku doonayso inay ku baado dadka rayidka ah waxa ay la soo shirtagayaanna ay yihiin wax aan soconaynin waxa ay sheegeen bulshada magaalada muqdisho in ay ka soo horjeedaan qorshahan oo ay dowladdu federaalka ku baadayso ummadda soomaaliyeed ayna macquul ahayn in mar weliba loo keeno waxa ay ka yaabaan waayo magaalada haddaan la dhisin oo aan waddada la dhisin magaalo wanaagsani ma soo baxayso marka guddoomiyeyaasha gobolka banaadir iyo ciddii kaleba waxa ku wanaagsan inaanay isodhan afarta sane ama shanta sannaad meesha fadhidaan waxoogaa urursadee waa inay waddooyinka hagaajiyaan waa qof maanta boqol doolar haystaa waa yari dadku waxa weeyaan ninety five bercent beerkay u jiifaan in markaa qof bini aadanoo laga yaabo in wax ka yara baxsadeen ama wax ka sii noqdeen ama si noqdeen ama itaal u waayey in la yidhaahdo boqol dollar oo aan lagaba yaabo inaanu kaba shidan in la yidhahdo boqol dollar baan ku ganaaxay ama konton dollar baan ku ama aabbaha baan ku ganaaxay waxba kama jiraan adeer sheekadaasi waa sheeka nagu shaqaysanayo marka waxaan dhihi lahaa waxaas waa kasoo horjeednaa shubayaan sida waddooyinka hadda aan marayn oo kale xamar jajab hadday tahay haddii waddo kasta ay tahay waxaa yaal dhiiqooyin uu saqaa taallo waxaa kaloo jira goobihii madaxda mari lahaydna waa very dat aad ay wasaq u taha ayadana in la nadiifiyo maadaama laga shaqaynayo bilicda iyo aragtida fikirka laga shaqaynayo oo nadaafaddu ay tahay wax badan oo waxaa jiro oo weyn oo weyn oo wax laga qaban karo marka yararka yaan- yaana fiirinin waxyaalaha weyn aan wax ka qabanno si kastaba ha ahaatee xasan sheekh ayaa ummadda soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada muqdisho waxa uu mar weliba sidaan oo kale ku soo roga canshuur iyo ganaax meel ay ka socdaan la garanaynin taas oo lagu dhacayo hantida ummadda soomaaliyeed askari ka tirsan dowladda federaalka ayaa si bareer ah magaalada muqdisho dhaawac culus ugu geystay wiil dhallinyaro ah iyadoona ehelkiisa ay dalbadeen cadaalad sida warkani uu ku faahfaahinayo maxamed qaasim saacadihii lasoo dhaafay waxaa xaafado ka tirsan degmada dharkeynley ee magaalada muqdisho ka dhacay toogasho bareer ah oo uu askari ka tirsan dowladda federaalka u geystay wiil dhallinyaro ah wiilka dhallinyarada ah oo lagu magacaabo shaafici kana mid ah dhallinyarada kaxaysa mootobajaajta ayaa waxaa soo gaaray dhaawac aad u daran iyadoo kolka hore dhimasho loo diiwaan geliyey ehelada wiilka dhallinyarada ah iyo mootobajaajileyda oo ka hadlay falkan ayaa waxa ay sheegeen in shaafici uu xaraarug yahay kuna jiro xaalad ay geeridu dhaanto iyagoona cadaalad dalbaday haddee dowlad jirtaa wax qabanaysa waxaan rabnaa cadaaladii wiilkeena ninkii dila meelha ku raacaysnaa anagana wiilkeena meelha ku jiraa hadal badan anaga ma karno ninkaas madaxtooyada ku jira ama waa la soo bixina ama cadaaladda wax ka qabta ninka halkaa ku jira oo nolosha geerida dhaanta ku jira shalay saddex saac abbaari saddex saac iyo bar ayaa tabeelaha ee degmada dharkeynley tabakaaya madow uu kala warnaa social media u yaalla wuxuu loo diiwaangeliyey nin dhintay bajaajlu ahaa ma tahriibin dalkiisu uu xamaalanayay maantana geeri nolol u dhexeeya oo dhan geeri nolol geeri dhaanto oo u dhexeeya madaxweyne beri waxbaa lagaa weydiin doonaa waxbaa lagaa weydiinayaa wiilkaaga hadduu taranta ku raaxaysanayo wiilkani ay c u ku jiro yaa is not impossible macquul maa mana socon doonto cabashada wiilkaas haddaan laga soo jawaabin annagoo bajaajlee ah berito beri dambe beriga ku xigo inta laga soo jawaabaya diyaar waxaa u nahay muqdisho inaan kala xirno waddooyinka xirno wax isku socda inaysi jirin waayihii dambe waxaa wax iska caadi ah noqday dhibaatooyinka kala duwan dowladda federaalka u geysanayso dadka shacabka ah ee ku dhaqan magaalada caasimadda ah ee muqdisho kuwaas oo lagu xusi karo burburinta guryaha dadka marasta ah ay leeyihiin duminta masaajidda faagidda qaburaha dadka horey loogu aasay iyo dilka xaddhaafka noqday ee loo geysto dhallinyarada kaxaysa mootobajaajta kaas oo marar badan laga soo tabiyey magaalada muqdisho gudoomiyaha magaalada jigjiga ugu magacaaban maamulka ay xabashidu ka dhisatay dhulka soomaali galbeed ayaa xadgudubyo kala duwan ka wada magaaladaas sida warbixinta warkani uu ku eegayo cali aadan xasan gudoomiyaha magaalada jigjigo ugu magacaaban maamulka ay xabashada ka dhisatay dhulka soomaali galbeed ayaa magaaladaas kula kacay xadgudubyo kala duwan toddobaadkii lasoo dhaafay magaalada jigjiga oo ku jirta gumaysiga xabashada etoobiya waxaa ka taagnaa dhibaatooyin dadka deegaanka uu ku hayo gudoomiyaha magaalada oo lagu magacaabo shaafi axmed macalin ninkan ayaa waxa uu wataa boob ka dhan ah oo lagu qaadiyay guryaha dadka rayidka ah iyo jirdil uu u geysanayo qaar ka mid ah dadka ku nool magaaladaasi dadka ugu dambeeyey ee la jirdilay waxaa ka mid ah wiil dhalinyaro ah adeerkiis waa ninka lagu magacaabo axmed qarab odayga uu gurigiisa burburiyey gudoomiyaha jigjiga wiilkan dhalinyarada ah oo la dhigay xarun caafimaad waxaa lasoo warinayaa inay feerahu jijabeen loona geystay dhaawac halis ah waa kan odayga oo ka warbixiyey sida ay wax u dhaceen amar inay jirdil u geystaanna waa la siiyey waxaanad ku garanaysaa sida loola dhaqmay inankaa inta qol lala tegey ayaa sabarad lala dhacay nabaradaasaa gaadhay annagu iminka dhakhtar noo yaallaa annagaa waalidka abaa dhibkiisiina dul yaallaa amarkan waxaa bixiyey inankaan adeerka u ahay ee meeyarka magaalada kaabaa bixiyey sidaan maalin dhoweyd kuu sheegay markii inanku uu tegey dhulkii aanu isku haysanay meeyarka ee meeyarku boobayey ayuu meeyarku ku dalbaday ciidamadan halkaasaa inanka laga kaxaystay jirdilkaana loogu geystay oo ay saableydii iyo biixyihii dhabarka jebiyaan soomaalida ku hoos jirta gumaysiga ay xabashadu ka dhisatay dhulka soomaali galbeed ayaa la kulma xadgudubyo kala duwan oo ugu imaanaya maamulka ay xabashadu dhisatay ciidamada itoobiya ee maamulka oromiya ayaa mar kale weerar ku soo qaaday degmo ka tirsan gobolka liibaan oo ka tirsan dhulka soomaali galbeed tafaasiil ku aadan warkaasi waa kan mubaarak oo ka waramaya wararka ka imaanaya dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashada itoobiya ayaa ku waramaya in ciidamo itoobiya ee taabacsan maamulka oromiya ay weerar ku soo qaadeen degmada qarsaaduule ee ka tirsan gobolka liibaan ee dhulka soomaali galbeed ee ku jira gumaysigeeda weerarkan oo dhacay laba maalin ka hor ayaa askarta itoobiya ku soo qaadeen degmadan iyagoona halkaasi ka geystay khasaare kala duwan inta la xaqiijiyey dagaalkan ka dhacay degmada qarsaaduule waxaa ku dhaawacmay saddex ruux oo soomaaliha oo ka mid ah dadka ku nool degmada halka ciidamada etoobiyaanka hubantaha ee weerar ku soo qaaday dadka shacabka ay la kulmeen iska cabin uga timid dhanka soomaalida maadaama ay waayeen wax ka difaaca ciidamada etoobiyaanka ee duulaanka ayaa la gaarsiiyey khasaare isugu jira dhimisho dhaawac oo gaarayo laba dhimisho ay toddoba dhaawac ah sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya in weli laga dareemayo degmada dhaqdhaqaahu baruursi ah maadaama ay usoo gurmadeen ciidamadii lagu jibiyey dagaalka kuwa hor leh iyadoonu saacad waliba la filan karo dagaalo geystay khasaarooyin kala duwan tan iyo markii uu ra-iisul wasaare etoobiya ka noqday abiy axmed ayaa waxaa sare u kacay dhacaya dilalka ay geysanayaan ciidamada xabashida ee xoogga ku haysta dhulka soomaali galbeed iyadoona halkaasi marar badan ku xasuuqay dad u badan carruur iyo haween kuwaasoo ilaa iyo hadda la daala dhacaya dhibaatada ay u geysteen xabashida warkan wuxuu idinkaga imaanayaa warbaahinta tan alfurqaan ugu dambayntii warka dibadda trump ayaa la filayaa inuu dalkiisa ka saaro ka mid ahaashiyaha waxaa loogu yeero golaha xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay sarkaal ka tirsan aqalka cad ayaa tilmaamay in madaxweynaha maraykanka donald trump la filayo inuu soo saaro amar washington uga baxayso ka mid ahaashiyaha waxaa loogu yeero golaha xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay xanibaad kusoo rogay maalgelinta hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga falastiiniyiinta safiirka yahuudda u fadhiya qaramada midoobay ayaa ammaanay tallaabooyinka la filayo inuu ku dhaqaaqo trump isagoo ku eedeeyey waxa loogu yeero golaha xuquuqul insaanka inay kor u qaadayaan u n r w a waxa ay muddo dheer lumisay maqaamkii ahayd hay-ad bini'aadamnimo oo madax bannaan waxayna isu beddeshay maamul argagixiso oo ay maamusho xamaas oo ku hoosgabanaya da'aha hay-ad bini'aadamnimo ayuu yidhi safiirka yuhuudda isagoo ka xun xogaha yaryar ee hay-addaasi kiristaanka ah ka qaybiso falastiin tallaabadan ayaa kusoo beegmaysa xilli uu washington booqasho ku tegey ra-iisul wasaaraha yuhuudda benyamin netanyahu kaasoo marar badan dhaleeceeyey hay-adda u n r w a ee taabacsan qaramada midoobay isagoo ku eedeeyey hay-adda kicinta falal ka dhan ah yahuudda iyo shaqaalaheeda wararkii alfurqaanna waa naga intaa